رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث من يحفظه ويقرأه نعم قم من يقرأه نعم سك من يحفظ يا نساء المسلمات من يقرأه نعم
متفق عليه
رضي الله عنه قال وحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا وحيد اللهم يا الله يا الله بيهي سيئة مركي لك تري حق وري الله ذا سمرتي أما كيتا لي أيا مين كافي ميشي دي لك غابي ومكا المين هو عوض عن ياء النداء حرف النداء اللهم مركان عند يا الله إله يوم اجعل كبد رزق آل محمد محمد اهل كيسا مرير كيسا رزق بود وحا كبدتا قوتا اي ما يقتاطون به وحي كن ولا ضغط وهي قوتا متفق عليه حديث كوحو تلمامية بارك الله فيكم in waxaa la idhaahdo faqrigu waa gacan madhnaanta aanu ahayn shay shareecadu ay ammaantay bal rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu ka magan geli jiray faqriga waxa la idhaahdo xadiidkana wuxuu caddaynaya rasuulku inuu ku ducaystay sala allahu alay wasalam in ehelkiisa ama reerkiisa risqigoodu uu noqdo mid kafaafa yacni ku filan marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa waxaa la idhahdaa haninimada qofkii inuu qof hodan ah oo xoolo fara badan haysta iyo faqrigu ah faramadhnaanta labadaba inay ka fiican tahay inuu qofku noqdo qof haysto wax markaa ku filan oo dadka ibni aadamkaa uu kaga maaro waayo faqriga waxa lahaa qofka wuxuu ku kalifi karaa inuu diintiisa iibiyo oo baahidu markaasi ay kalifto inuu sameeyo waxyaaba mamnuuca oo aan banaanayn iminkana waynu aragna waxaa jirta dad waxyaaba muxarama iibinaya oo iyaga laftoodu waa dirsan yihiin inuu xaaraam yahay ama ugu yaraan shubha u yahay marka arrinta noocaasiya lagala hadlo ama lagala taliyana waxaa jawaabtooda ay noqonaysaa haddaan maxaan cunaa carruurta maxaan siiya oo aan ku dhiiliya markaa faqriga waxa la wuxuu kalifaa qofku inuu diintiisa si yar uu uga tanaasulo haninimaduna dadka waa ay fitnaysaa oo kibir ayaa laga qaadayo markaasi xadgudub waxyaaba fara badanoo markaa xaaraanana waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay u adeegsadaan xoolaha ilaahay subxaana watacaala uu siiyey marka bayna daalik inaad noqoto qofkaan faqriga beerka aan dhulka ku haynin hanina aan ahayno xoolo fara badan oo xisaabtoodu hadhow ay ku adkaato aan haynin ee labadaa mid udhaxeeya aada noqoto waa wax kugu fila inaad haysato taasi ayaa ugu fiican sa awgeed ba wuxuu ihi rasuulku sala allahu alay wasalam xadiidkeenaa muslim warinaayo tuudaa liman ruziqa kafaafan waqannacahu allahu bima aataa waxa wanaag ugu sugnaaday qofka risqigiisa laga dhigay in ku filan yani xaajaajkiisa iyo baahihiisa iyo aasaasiga ah in daboolay waayo nolosha ama waa daruuriyaad ama waa xaajiyaad ama waa kamaaliyaad noloshaas wax daruuriya oo la-aantii aanad noolaan ba karinba iyo wax aajiyaada yani la-aantii waad noolaan kartaa laakiin haddaad weydo nuqsaan baa noloshaada gelaysa iyo wax kamaaliyaada la-aantii waad noolaan kartaa noloshaadana nuqsaani geli mayso laakiin quruxda iyo dhaldhalaalka ayuunbaa kaa maqan marka kafaadka waxaynu uga jeednaa qofku inuu hayo xaajiyaadkii inuu hayo wixii noloshiisa markaa nuqsaanta ka ilaalinayey ee baahidiisa asaasiga markaasi daboolaya عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحوري اللهم اجعل إلهي وكدق رزق آل محمد محمد آل كيس رزقي قول وحا كدق تاقوتا وحكفلا كدق ونرشودا يحاكدوا دا أساس قاد دبولا متفق عليه يا حديث حديثك نعم كتاب آخر متفق عليه نعم ليسك
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل اللهم اجعل همزة وقت وقت اللهم اجعل رزق ال محمد رزقا رزق ال محمد
قوتا متفق عليه نعم
عن ابي هريره رضي الله نعم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق ال محمد متفق عليه
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال وحيري قال الله تعالى إلهي وحيري كحديث كما قال النبي عيسى سبحانه وتعالى حديث قد نعم حديث القدس كما حديث واضح ما هذا الشيء إلهي ومسوى هذا الشيء رسولك وهذا الشيء إلهي قرآن مية من لقد تنكره لا لقد تنكره أن هذا الشيء إلهي لما أنت بقرآن موضع فما كلام الله كله ليس قرآن كلام الله أوسع من القرآن هذا الشيء إلهي قرآن كواكب الله عليه قرآن واحد لنا داول القرآن تعالى لكن ما قرآن قال الله تعالى إلى يوحر كالري أنفق بحي يا ابن آدم إن آدنوا عدي نبي آدم كفر عن صلى الله عليه ينفق عليك أنه اللغسين دونا متفق عليه حديث كوحو دي رجل يا صدقة فك ابن آدم كا حلاشة إلهي سبحانه وتعالى وسيئي إنه وحوك بحيه آيات القرآن كما كابتك صدقة أمر يانا آدو فربليه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا إلى يقول المؤمنين وعرب تبارك وتعالى ويقول وحيابها حلاشة كسبتينها ما تقيتتين iyo waxyaabaha dhulkaan idinka soo saaray ee midho iyo macaadin iyo wax kalaba leh wax ka bixiya buu ilaahay subxaana watacaala waxaa rabbi markaa u tilmaamay markaaad wax bixinayso shayga ugu liita ee adiguba aanad qaadatay inaanad bixin ee waxa adigu aad hayso waxa u wanaagsan ama calalaqal kuwiisa wanaagsan ka mid a inaad bixisid waxaa kaloo markaa xadiidku uu tilmaamayaa sadaqadu inay sabab u tahay in ilaahay subxaana watacaala adigana risqiga uu ku waasiciyo wamaa anfaqtu min khayrin fahuwa yukhlifu wixii aad bixisaan ee xoolaa fahuwa yukhlifu ilaahay subxaana watacaala bedelkiisa ayuu idin siinaya oo marka aad shay bixisaba ilaahay subxaana watacaala waa kuu ziyaadinaya waxba kaaga dhimi maayo oo waa ka yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam wamaa naqasat sadaqatu min maal sadaqadu xoolaha waxba kama nuqsaama waxaa laga yaaba qofku inuu idhaahdo oo sideebaan uga nuqsaaminahay haddaan afartan aaliya haysto mid aan bixiyo soo kaa nuqsaamay sagaal iyo soddon noqday gaadhiga inuu kala dhimo tiradiisa ay dhimantiso taasi ii muuqato taa jawaabteedu waxa ay tahay nuqsaanta laga hadlayaa awalan waa baraka la-aan oo ilaahay subxaana watacaala waxaa laga yaabaa sagaal iyo soddonkaa inuu ka dhigo kuwa ka baraka badan afartankii markii hore aad haysay marka xagga waxtarka marka ay noqoto sadaqadii xoolahaagu waxba kamay dhigin waxba kamay nuqsaamin bal waxbaaba u siyaadisayba waxaa kaloo laga yaabaa meedkii markaa aad bixisay inuu xoolahaagii ay ku soo kordhaan kuwo kaloo markaasi ka wanaagsan oo ka khayr badan haddaad hayso tusaale ahaan shan kun ood kun shilin bixiso waxaa laga yaaba in ilaahay subxana watacaala shan kale uu kuugu daro waxaa laga yaabaa inta ku hadhay inay noqoto in ka barako badan intii waxa weeyaan markii hore aada haysay waxaa kaloo xadiidku uu tusinayaa ana aljazaa min jinsi alcamal ibn aadam sida uu u dhaqmaayun baa loo abaalmarinayaa ilaahay xalaashan uu ku siiyey xoolahan uu ku siiyey ilaahay baa iskale subxaana watacaala gacanta kaa geliyey haddaad adigu saxalaad ku noqoto deeqsiya oo aad wasiyada khayrka aad ku bixiso dadka baahanna aad siiso ilaahay baa kaa deeqsisan subxaanahu watacaala ilaahay waa kariimun dawaab ilaahay subxaana watacaala wixii aad bixiso wax ka wanaagsan buu ku siinaya haddii adiguba khayr aad noqotona ilaahay subxaana watacaala fadligiisa ayuu kaa haysanaya oo waa ka yidhi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo arrintaasi ka hadlaaya maa min yawmin yusbixu fiihi alcibaad ila wamalakaani yanzilaan yaquulu axaduhuma allahuma acti mumsiqan khalafa wayaqulu alaakhar allahuma acti mumsikan salafa maalin kasta waagu uu baryo waxaa soo dega laba malag shaqo gooniya ayaa ilaahay subxaana watacaala u soo diray shaqadaas waxay tahay inuu midkoodna u duceeyo dadka xoolahooda ilaahay daraaddi wax uga bixiyo midna uu habaaro dadka xoolahooda xuquuqdii lagu lahaa aan ka bixin ama sake ha noqoto ama biil ku waajibay ha noqoto ama xuquuq kale lagu leeyahayba ha noqotay labada malag midkood wuxuu yidhaahdaa ilaahayow qofka xoolihiisii wax ka bixiyey waxaad siisaa khalasan wax wanaagsan ugu bedel oo uka weydaay ka kale wuxu dha allahuma acti mumsikan talafa ka xoolihiisii hayste xesisanaaya waxba aan ka bixinahay xataa xuquuqdii ku waajibtay lagu lahaa aan ka bixinahay ilaahay baabasii baabaa macnaheed waa maxay isaga laftiisu baabuu ku dhici karaa ehelkiisii carruurtiisuu ku dhici karaa xoolihii markaasi uu xesinaayey ayaa uu ku dhici karaa waxaa kaloo iyaduna muhim oo dee sadaqada nagu dhiirigelinaaya inaynu ogaano in waxa weeyaan qofka xoolihiisa xoolihiisu inay yihiin xoolihiisu maalu waa maa akalahu fa afnaa aw labisahu fa ablaa xoolahaagu waa intii aada cuntay ee aada baabisay dee kaadiyo saxaara isu bedelay hadi qiimatu dunya ama waad xidhato waad baaliyey maryo hunay noqdeen aad ka turto ama wixii aada horu marsatay ilaahay daraaddi aad u bixisay intaasaa xoolahaagii laakiin xoolo fara badan oo aada ururisaad shaqaysay oo aada teeb iyo khasnad iyo bunuuq aada ka buuxisay oo aada ka dhimatay xoolahaagii ma sa awgeed baa rasuulku uhi alayh salaatu wasalaam ayukum maalu waarisihi axabu ilayhi min maali waarkiineebaa xoolaha qofka dhaxlaya xoolaha qofka dhaxlaya ka jecel xoolihiis nabi adiga hadii suaal lagu weydiiyo wal ayaa ku dhaxlaaya aabbaha hooyada walaalada somaha xoolaha dadkaa ku dhaxlaya iyo kuwa adigu aada leedahay keebaad jecesha hadii lagu weydiiye ka war maxaad ku jawaabi karta ya de kuwaydan jecelahay baad leedahay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi haddaba xoolihiinu waa wixii aada horumarsateen waxaan xoolahan kale aada haysaana ee laydinka dhaxlaya xoolihiini ma laga yaaba inaad adduunyo ururinayso shilin aanad ka bixin adigu dabeetana dad ay kaa dhaxleen oo xataa shilin sadaqada adiga aanay kaaga bixin maalinna waxba inaanay ku xusuusan oo xataa aanay khayr waxa weeyaan xoolihii aanay u adeegsan xoolo fara badan baad ururisay ilaahay daraadii waxba ugamaad bixin inankaagii baad uga dhimatay khamri baabu kaga shaqeeya koor ama kuma xusuuso ma dhacdo way dhacdaa naca waxa weeyaan ama shar buu u adeegsaday iyo xumaan markaa xoolahaagu waa wixii adigu aada horumarsatay ayaa xoolahaagi kaana lumi maayaan ilaahay subxaana watacaala wixii aad daraadi aada u bixiso waa kuu kobcinaya waa kuu ziyaadinaya isagoo qurux badan ayaa yowma alqiyaama ilaahay subxaana watacaala agtiisa aad ka heli doontaa can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula allahi sala alla alay wasalama qaal qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi anfiq bixi oo ilaahay daraadi xoolahaaga wax uga bixiya ibna aadam in aadanow yunfaq calayk adigana ilaahay baa subxaana watacaala ku siin doona wax ka wanaagsane muttafaq caleyh man yaqra xadiid nacam kitaab akri يا ابن آدم أنفق نعم أنفق يا ابن آدم ينفق عليك أنفق فتح الأنف نعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري والكلمة الطيبة صدقة كلمة وناكسني وصدقة بي متفق عليه حديث كان وحو كان يا أولا وديري قال يا حسن الكلام هذا الوراك أصلين كل ذلك hadalka wanaagsan qul licibaadii yaqulu latii hiya axsan ilaahay subxaana watacaala wuxuu idhi addoomayga waxaad ku tidhaahdaa yani hadalka wanaagsan ku wada hadla waquluu linnaasi xusna dadka hadal wanaagsan ku yidhaahda kelmadda wanaagsan sidaa waxyaabaha markaa sii cadaynaya waxaa kamid a ilahay wuxu uhi faama alyatiima falaa taqhar وأما السائل فلا تنهر وأما اليتيم فلا تقر وأما السائل فلا تنهر kii miskiinka ahaa wax ku weydiisanayay maxaa la dhahaa huruusu hadal adagna ha ku odhan maxaa lagaaga baahan yahay kelima ayiba haddaad wuxuu haysana sii haddaanad markaa waxba wahayna hadal xun ha ku odhan hadal wanaagsan ku dhex iminka waxba ma hayo ilaahay subxaana watacaala hayna soo geliyo ilaahay risqiga dhammaanteen baa haynoo ballaadhiyo kalimaatun klimaadka wanaagsan noocaasa waxa weyaan isticmaal kadalika waxa weyaan dadka kaleo dhan marka aad la hadlayso isku day waxa weyaan hadal wanaagsan inaad kula hadasho hadalka wanaagsanna waa maxay ma huwa alkalaam ayib wlkalaam aladi laa yukhaalifu sharca rabbi alcaalamiin waa hadalka aan sharciga ilaahay subxana watacala aan khilaafsanayn oo caybi waa hadal xuwey laysa saxban min alkalaam ayib hadalka wanaagsan kaa mid ah kalimaadka dembiga ee qofku ilaahay subxaana watacaala sharcigiisa wax khilaafsan uu ku hadlayo o dhami kelima ayiba wax weeyaan maaha ama hadal wanaagsan maaha oo sadaqad qofka u noqonay bal waxaa laga yaabaa inay sabab noqoto qofku inuu naarta u galo oo rasuulku wuxu uhi ina arajula layatakallamu bilkalima min sakhat illah laa yatabayanu fiiha fayazilu fi nnaar akara min sabciina khariifan ninku wuxuu ku hadlayaa kelmad ilaahay cadho gelinay kama fiirsanba isagu kun yar buu iska yidhi uu soo tuuray waxaa laga yaaba in iska kabsamaayey in kelmadaasi waxa weeyaan xumaanta ay xambaarsan tahay adaan uga fiirsan dabeetana waxay sababaysaa kelmadaa quri inuu naarta masaafo aada u fog uu kaga dhaco qof yani kelmad bura oo xunaad ku hadashay ayaa sabab u noqon karta inaad kamid noqoto min ahli naar wabilmuqaabil kelmad bura oo wanaagsan oo aad ku hadashay ayaa sabab waxay noqon kartaa inaad noqoto min ahli ljanna oo ninku wuxuu ku hadlay rasuulu kelmad ilahay raalli gelinaysa oo aanu isagu islahaynba qiimahana yeelanayso dabeetana kelmadaasi waxay sabab u noqonaysaa in waxa weeyaan jannada uu galo marka xusnu lkalaam hadal wanaag ayaa laynooga baahan yahay waxa kale xadiidku markaa uu tilmaamaya mafhuumka sadaqada waxaa sadaqad la yidhaahdaa inaanay ku koobnayn in xoola la bixiyo mafhuumka sadaqadu aada iyo aad buu u ballaaran yahay oo markii ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay u yimaadeen fuqaraa almuhaajiriin oo marka ay yidhaahdeen walaalaha iyagii marka ahlu dusuurka ah kuwii xoolaha lahaa ajarkii bay nooga dheereeyey waayo sidaan u tukanayna u tukanayaan sidaan u soomayna u soomayaan laakiin maxayna dheeriyin lahum fadlu amwaal xoole iyagu leeyihin way xajiyayaan way soo cumraysanayaan way sadaqadaysanayaan jihaadkii bay markaa wax ku darayaan markaa rasuulku alayh salaatu wasalaam muxuu tilmaamay saxaabadii iyagoo aan xoola haysan sadaqad ay xoolaha ay bixiyaan waxaa rasuulku uhi ma idinku siyaabtay haddii aada la timaadaan ciddii idinka dheeraysayna aada gaadhaysaan kuwa waxa weeyaan idinka dambeeyaana aan idin soo gaadhahayn waxaa rasuulku uhi alayh salatu salaam tusabbixuuna dubura kuli salaa alaaa waalaaiin wataxmiduuna alaaa waalaaiin watukabiruuna alaaan waalaaiin salaad kastoo farada marka aad ka baxdaan saddex iyo soddon keer dhaha subxaana allah saddex iyo soddon alxamdu lilah saddex iyo soddon allahu akbar taasaa idiin gelaysa halkii waxa weeyaan xoolihii aad la bixi lahaydeen waajiro waxa wey inaad ku helisa rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inaad dadka wanaag bafartaa waa sadaqo xumaan inaad ka reebtaa waa sadaqada aad la baxda weyi inaad waxa weeyaan qof aad kaalmayso salaanjaadiskiisa oo fuuli kari laga aad saarto ama alaabtiisa dhulka taalla aad usoo qaado oo aad u dhinto isagoo meel sare saaran iyado lafteedu waxa wey waa sadaqo laba qofoo markaa dhibaata ay dhex taallo oo aada ina siiskiisa lafteeduna waa sadaqo waalkalimatu ayiba sadaqa kelmada wanaagsanina waa sadaqad wey markaa sadaqada mafhuumkeedu wuu ballaadhay soomaha xoolaha bixisa haddaad weydo waxyaaba fara badan baad sadaqadaysan kartaa hadalkaagaad sadaqadaysan kartaa xoogaagaad sadaqadaysan kartaa waxaad sadaqadaysan kartaa inaad ilaahi subxaana watacaala aada xusto oo dikri waxa weeyaan aada la timaado waxaa kaloo rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu ka warramay ibni aadamku wuxuu ka kooban yahay saddex boqol iyo lixdan xubnood ثلاثمائة وستين xubnood ayaa ibn aadamku ka koobay xubnaha caynkaasiya maalin kastoo waagu uu beriyo sadaqad baa lagu leeyahay buu rasuulku alayh salaatu wasalaam waxaa kaloo rasuulku alayh salaatu wasalaam uu ka warramay ibni aadamku wuxuu ka kooban yahay saddex boqol iyo lixdan xubnood alaamia wasittiin xubnood ayaa ibn aadamku ka koobay xubnaha caynkaasiya maalin kastoo waagu uu beriyo sadaqad baa lagu leeyahay buu rasuulku alayh salaatu wasalaam sadaqadaasoo macnaheedu waa shukri mahadnaq ilaahay baad uga mahadnaqaysaa in waagu uu kuu bariyey iyadoo xubnahaagi ay kuu dhamaystirayeen waana nicam min allahi nla suurtagal waxa ahayd adoo indhaqabo intaad fiicanto adoo dama inaad soo tooste marka adoo indhaqabo inaad soo tooste waa nicmo weyn ay taa ilahay inaad uga mahadnaqdo subxana watacaala adoo mihir qaboo seexatay soo maaha suurtagal soo maaha hurdada dhexeeda ku waalata oo adoo waaladaad soo toosto ilaahay adigoo mihir qabo ku soo toosiyey miyaanu markaa xaq ugu laha inaad umahadnaqdo xubnahaagoo shaqaynaya ayaad seexatay iyagoo sidii u shaqaynaya haddaad soo toosto waa nicmo kabiira waaayto ilaahi subxana watacala inaad uga mahadnaqdo marka mahadnaqaas wuxuu noqonaya inaad sadaqada aada la baxdo oo xubnaha balqabkooda ay ku balqabaan ilaahay adigoo uga mahadnaqaayo inaad sadaqad la baxdo sadaqada xoolo qura maaha waxyaa haddaad xoola helayso waa sadaqad haddaanad xoolahay waxyaabaha aan sheegno dhan baa sadaqada hadalka wanaagsan uu kamid yahay wanaag laysara uu kamid yahay xumaan layska raba ay kamid oo dadka loo kaalmeeyo waxa weeyaan ay kamid tahay oo dadkoo la heshiisiiya ay kamid tahay waxa rasuulku calayhi salatu salaam markaa uu tilmaamay haddii sadaqadaha sadaqada faraha badan xubnahaaga lagu leeyahay aad bixintan weydo inay kaaga filan tahay oo ay kaa gudayso laba ragcadood oo aad tukato waktiga barqada ragcatayn oo aad tukato fi duxa marka qoraxdu marka ay kor u kacdo in qadar waran leeg sida inaga inoogu muuqato marka la eego ilaa duhurka inta ka horeysa inta udhaxaysa laba ragcadood oo aad tukatid ayaa sadaqadaa faraha badan xubnahaaga oo dhan lagu leeyahay kaa gudaysa bu rasuul alayh salaatu salaam haddii markaa aad samayn weydo sadaqadihii kale can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala la alay wasalama qaala wuxuu yihi wlkalimatu ayibatu sadaqa kelmadda wanaagsani waa sadaqad man xafid xadii xadiidka yaa xifdiya xagga dambe qolooyinka fadhiya cid gacanta kor taagaysa weliba inaan arag ismaaciil kalimatu ayiba sadaqa mutafaqun caleyh nacam qolooyinka dambaan rabaa maanta muakharat lmasjid adiga istaga adinka hore اتفقنا هذا استاذ لا تكافر فيه استاذ جزاك الله خيرا بارك فيك والكلمة والكلمة الطيبة الصدقة اتفق عليه haye xagga qolada xagga dablo galbeedkaa fadhida haye reer xawaanle radi allahu canhu qaala wuxuu yihi maa caada muu ceebay rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam rasuulki ilaahay طacaaman raashid ma ceebeen qatu weligii in ishtahaahu haddii uu jeclaadona akalahu waa cuni jiri wain karihahu haddaanu raashinkaasi cajabin oo aanu jeclaana tarakahu isagoo waxba ka sheegin buu iskaga tegi jir muttafaqun calayh xadiidkani waxa uu tilmaamayaa baaraka allahu fiikum wixii ilaahay uu xalaaleeyey ceeb ma laha raashinka kiisa xalaashahay ceeb ma laha oo ilaahay subxaana watacaala xalaasha muxuu ku tilmaamay ayib inay tahay shay wanaagsan xaaraantana ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay tahay khabiir wax xun marka raashinka lale rasuulku muu ceebayn jirin waa raashinka xalaasha laakiin ka xaaraanta isaga waa la ceebaynaya xumaanihiisaa la sheegaya si ay dadku iskaga ilaaliyaan sida ribadii oo kale khamrigii la cabaayey xoolii xaaraantaha la xaday ama la dhacay kullu haada ceebtiisa iyo xumaantiisa waa la sheegaya dadku si ay uga fogaadaan laakiin waa raashinkii xalaashaha baa laga hadlaya raashinka xalaashahay ceeb ma laha raashinka xalaasha dhammaantii waa wada wanaagsan laakiin maxaa kala duwano dadka dookoodaa kala duwan adigu waxaad jeceshahay bariiska qof kalaa laga yaaba bariisku inaanu casabin adigu hilibkaada aad u cuntaa mid kale hilibka aada uma jecla arabixidaa laga yaaba inaad jeceshahay mid kale arabixida ma jecla caanaha laga yaaba inay ku casabiyaan mid kale caanuma casabiyaan saamidaa casabisa ma fahad marka waxa raashinku waa wada wanaagsan yahay dhammaantiin mar hadduu xalaal yahay laakiin dadka dookoodu ma kala duwan mid ba waxba casabinaya raashin adigu aan u dhawaad karahay marka dookaaga leego ayaa qof kale agtiisa qiimo weyn kale marka macnaheedu waa maxay xalaasha oo dhan waa wada wanaagsan tahay xalaashaasi adiga dookaaga marka leego haddaanay ku casabin ha ceebayni dad kale la wanaagsan tahay oo adigu haddaanay ku casabin lagugu qasbi maayo iskaga tag sae rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo bandhigay ama loo soo dhigay raashin raashinka waxaa ku jira baasha la dhaha adab mase lugaleyda ayaa markaa ay ku tilmaamaan mase lugaleyda baasha inagu aynu naqaano soo garanaysaan ya ama faryaadile ha baashaasi kolley waa laga yaabaa inay kala yaro duwan tahay dee xooluhu ama xayawaanaadku marba meesha cimilada ay ku nool yihiin baa kolley kala dudan laakiin iyada inay tagay u dhowri rasuulka alay salatu salaam loo soo dhigay rasuulku gacan urdib uga laaba muxuu yihi inii ajidhu inii ajidunii acaafuhu anigu waan ka biyadiidaya buu rasuulku alayhi salatu salaam waayo liannaha lam takun biardi qowm laguma cuni jirin bu ihi daaru meeshii aan joogay oo raashin aan u bartay maaha markaasaa rasuulka ilahi buui ma xaaraan baa suuri may wax ilaahay xalaalayaan u xaaraantimayn maayo markaa rasuulku xaaraanna kuma sheegin minuu caayo laakiin dee muu cunino isaga dookiisi markay noqoto iyo raashinka uga qabsaday dee kamid maaha marka sidaasoo kale laguma diidana inaad tidaahdo wallahi ni anu raashinka labaan qabsano ma cuni karayo laakiin inaad caydo raashinkii baa lagu diiday oo waxay waxaad ka sheegto qurubaha caalamka ku nool qaarba waxbay cunaan iminka xildiida baanta ladhaba ka hor inagu dadka jiinka ku jiro baynu ursiinaa soo maha ya idhaahno oo bal xildiid sanka u saarayo inay bahalu ka hadlaa aad bay u qarduuta cindana laakiin hindidu raashinkay ku darsadaan raashin xildiida ay ka maqan tahay intay cunaan aad bay marka raashin xildiidla hadday kuusoo dhigaan hindidu miyo wadankeega raashinka laguma cuno lamaan qabsan waa la ohan kartaa laakiin war waxaan qarduunaad noo soo dhigta waxa odhan oo raashinkii ha caay ila waa xalaal xalaalinimada ha ceebe marka waxaa muhima in la kala saaro qofka dookiisa iyo wixii ilaahay xalaaleeyey wixii ilaahay xalaaleeyey waa xalaal waanu wanaagsan lamana caayi karo lamana dhaleecayn karo laakiin adiga laguguma qasbayo laguma xalaal kasta cun xalaasha adigu waxaad doonaysa ka cun waxaad doonaysana iska daa iska xaaraantimayno marka waa qadiya muhima jiddan arrinta waxa weeyaan noocaasi qofkii raashinka sameeyey ayaa la ayaa la ilaalinayaa dareenkiisa iyo waxa weeyaan damiirkiisa waayo marka raashinkii raashinkiibaa lagu soo dhigay saasay waa sida waxaa wada fuudkan iyo diyaarka dhex yaacay waa maxay maxaad daratiisa cadow aada ugu kari weyday qofkii raashinkaa kariya siday ku noqonaysa gaaraan gabadhii karisay ya si aada uga iman mayso war waxaan wada zilxidi waa maxay maanta marka aad tidaahayd gabadhii karisay waxaad odhanaysaa khalaas oo maxay raashinkan gubtay waxa weeyaan jabigii sida qadaarkii waxay raashinkan wada basbaaska kuwa kala saari karaan ceebeynta lagu sheegay waa ka noocaasi ah ee raashin adiga aan ku casabin haddii lasoo dhigo ikhtilaaf xaq ku yar adoon raashinka aan ceebayn qofkii sameeyeen waxba aan ka sheegin haddii ku casibin waxa weeyaan cusbaas ayuu ahaa sharciga rasuulkeenu caleyh afdal salaatu watasliim waxaana loo baahayay marka arrinta noocaasiya in lagaga daydo rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxaa markaa xadiidka aynu ka qaadanaynaa xusnu tacaamuli nabiy calayhi salaatu wasalaam calaa qariib sida wanaagsan ee rasuulkeenu uula dhaqmi jiray dadka kale waxaynu ka qaadanaa dadka in la ilaaliyo mashaacirkood dareenkooda oo dadku waxa iyagu yani wanaag ay uhaystaan waxyaabaha xalaasha kamid a waa inaan laga caayin oo ilaahay muxuu yihi walaa talkasu naasa ashyaaan xataa saaxiibkaa la aragtiyo soo ibsaday maro shaad buu soo ibsaday ama garan ama kabo ha caayi war inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun war waa maxay jaangeligan aad soo ibsatay ha odhan oo ha ka caayin isaga way la qurux badan yihiin adiga hadday kula farxu yihiin adigu ha soo ibsana iska daa kuwa kula qurux badan soo ibsatay laakiin qofka waxa xalaasha ee isaga la qurux badan ha ka eeday ha kana daleecay waxawy sidiisa u daado qofka waxawy mashaacirkiisa ilaalinaya waxaa markaa xadiidku uu tusinaya oo kale shay kasta oo xalaala inaad cunto adiga inaana waajib kugu ahay ee xaala kada aad kala doordooran karto aad oran karto shaygaasina wuu icajabiyaa shaygaasina aniga ima cajabiyo isagoo xalaala oo shay wanaagsana can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi qaala maa caaba rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi ma ceebayn طacaaman raashin qatu weligii in istahaahu hadduu cajabiyo raashinka uu jeclaadana kale waa cuni jiray wain karihahu haddaanu jeclaan oonu cajabina taraka waa iskaga tegi jiray muttafaqun caleyh man xafiga alxadiid nacam saab aqri adu adu ما عرف من اشتهاه من اشتهاه آه. أكله تركه جزاك الله خير تفقر هاي استاذ هل كلمة بلاو ما عرف تفقر عليه قال وxu naha رasuul الlahi sal الlahu alيه wasalam rasuulka ilaahay waa diiday an yushraba in laga cabo min fayi siqa weelkii biyuhu ay ku jireen ee afka yaraa in afkiisa laga cabo aw ilqirba ama qarbadi raawiga ayaa shakiyey ma siqa baa yunsa alqirba qarajku muttafaq caleyh xadiidkan wuxuu ka hadlayaa aadaab kamid ah min aadaab shurb aadaabta wax loo cabo islaamku shay kasta wuu ka hadlay shay kastana sidii uu ku habboonaa ayaa loo sharciyey ee dadka waxa weya maslaxadoodii dantooda ay ku tiri sidii dadka dhibaata ay ka soo gaadhaysana waa loo diiday waayo se ilaahay u yihi subxaana watacaala afa bixukmi aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqawmin yuuqinuun ilahay cid ka xukm wanaagsan ma jirto shay kasta ilaahay sidii ku habboonay ee rabbi tabaaraka watacaala u dejiyo o u xukumay sharaabka oo kale qofku taagni inuu ku cabo waa la diiday waxaa rabaa marka aad sharaab aad cabaysid inaad fadhiga aad ku cabto waxaa kaloo rabaa inaad ku cabtid gacanteedaad ku cabaysaa ya bilyamiin gacanta midig baad ku cabaysaa waxna aad ku cunaysa gacanta bidix waxbana laguma cuno waxbana laguma cabo waa lagu istinjoodaa iyada ya waxbana laguma cuno waxbana laguma cabo waa lagu istinjoodaa waxaana rasuulkeenu nooga waramay shaydaan inuu bidixda waxna ku cabo waxna uu ku cabo kuna cuno saa awgeed baa rasuulku wuxu alayh salaatu salaam bidixda waxba ha ku cunina waxbana ha ku cabina fa ina shayطaana yashrab wa yaakul bishimaali shaydaanku wuxuu wax ku cabaa waxna uu ku cunaa bidixdiis marka meed jecesha shaydaana lamid noqoto maya kadalika rasuulku wuxuu tilmaamay taagnida marka lagu cabo inay tahay arrin fool xun oo wuxuu yihi miyaad jecesha inay bisada ay kula cabto oo bisadu xagga alaabta kasoo gashato weelkiiya furru furruxda haysa ama dhinacan kale aad ka cagto yacjibuka hada ma jecli soo maaha taagnidu haddaba saasoo kale iyaduna ay u foolxun jiri uri rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim waxaa kaloo kamida aadaabta shurbiga ee rasuulkeena calayhi salatu salaam uu ina baray marka aad cabayso sharaabkii inaana waxa weeyaan weelkii aan isku dhex neefsan ee marka aad cabtid ee aada u baahato neeftu inaad weelkii afkaaga aad ka fogeyso inta markaad iska neefsatay naqaska aad iska soo saartid haddana cabitaankaaga aad iska sii wajid laakiin weelki inaad ku dhex neefsato iyadana rasuulka alayh salatu salaam waa diiday waayo waxbaa kaaga dhici kara dabeetana ama neeftaada bedeli kartaba oo dadkii kaaga dambayn lahaa ayaa arrinta noocaasi usi iska qaadi ama adiga laftaadaba laga yaalaaba inaad sabeebkii aad cabaysay laftiisa aad dib uga wasiisto labadeen ku dhex neefsaday ama ku dhex xindhisay ee cambuub iyo duug iyo wax kusii dhex daayay adiga laftaada markaa laga markaa inaad dhibsatid marka aadaabtaa waxaa kaloo kamida tan xadiidkan waxa weeyaan ku xusan fi hada alxadiid weelku hadduu yahay weel afyar sabalan caagadii oo kale shirikaankii qarbadii oo kale toosadii tusaale ahaan dee aan afka weyn aan loo farin ee lahayd waxa weeyaan daboolka yar afka yar lahayd ee weli aan la goyn waxaasoo dhan waa weelka siqaaga la idhaa wey marka weelka caynkaasiya adigoon biyihii ka suban inaad afkaaga aada ula tagto o aad ku dhuugto ayaa rasuulku alayh salatu salaam uu diidaya sano maxaa lagu diiday waxay dhahen culimadu dee waxaa suurtagala dil u bahal ku jiraan caagadan diloo hangarala u galay ama dibqalaa diloo masgalay diloo barabara ku jirta gudaheeda adiga kuma muuqdeen watana inta si ay isugu soo reerisay naftiyo duulaya oo dalqada kaa gala ama cangaradihii ama baranbaradii ama dee bahari kale ku jiray oo dabeetana wafahaaga harintaa u gashay markaa dartaada ayaa laga talinaya arrinta kale iyaduna meesha ku jirta waxay tahay waxaa dhici kara markaad weelkii aada afka saarto ee aad aada nuugto weelkii inu inay biyihi a isku soo burqadaan dabeetana biyihii daakilkaaga iyo khaarijkaaga labadaba ay kharibaan yani dalqadii ay kuu galaano dabeetana aad saxato oo saxashadana dee mararka qaarkood waaba lagu dhintaaba waa biyihi hunguriga cadku cararo markaa ayay ku siman tahay waxaa kalo dhacaysa dee inuu kari in hay-adaad iyo shakligaadi saranaas uu kharimo oo biyihii markaasi ay kuqooyaan waxaa kaloo dhacaysa weelka afkiisa haddaa istiraado markaasi ka cad weelkii markaa afta yaraa waxaa dhacaysa in aad ku neegsatid taasina waxay sababeysaa ina markaa biyahaasi ay ay bedelmaan oo marka caadadii halkaa taali qof waliba waa afka waxa weeyaan inta uu saaro uu kaga caddo ee laysaga dambeeyo waxa shakilaana naqaskar ibni aadamku marka dambe inuu bedelayo oo markaa u qarbuun biyahaasi ay yeelanayaan waa isbedelayaan marka waxaasoo dhan iyadoo laga cararayo ayaa rasuulku calayhi salaatu salaam wuxuu nahiyo markaasi uu diiday in weelkii markaa afka loola tago weelkii afka yaraa oo afka la saaro laga cabo can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi naha rasuulu lahi sala la alay wasalam rasuulka ilahi wuxuu diiday an yushraba in laga cabo min fayi siqaa weelkii biyaha lagu dhaansamayey yani afka yaraa in afkiisa laga cabo aw ilqirba ama qarbadii muttafaqun caleyh can abi hurayrata radi allahu canh ana rasuula lahi sala la alay wasalam rasuulki ilaahi qaala wuxuu yihi yusalimu wuu salaamaya alraakibu kii gaadiidka fuushanaa cala almaashi buu salaamaya kii lugeynayay waalmaashi kii lugeynaya soconayeyna cala alqaacidi buu salaamaya kii fadhiyey waalqaliilu inta yarina cala alkasiiri inta fara badan bay salaamaya wasagiiru cala alkabiir baa kusoo arortay riwaayata qaar kii yaraana wuxuu salaamayaa kii waxa weeyaan weynaa xadiidkan isna wuxuu ka hadlayaa aadaab kamida aadaabku waxa weeyaan salaam horta asalaam waa xuquuqda dadka muminiinta ay ku leeyihin waa min xaqi lmuslimi cala lmuslim idaa laqiitahu fasallimhu marka aad qofkii muslimkaa fasallim calayh qofkii muslimkaa marka aad la kulanto salaam buuri rasuulku sal alay slam kii markaasi la salaamayna maxaa lagu yihi waidaa xuyiitum bitaxiya faxayu biaxsana minha aw rudduha yani salaam marka lagugu salaamo kii oo kale ku jawaab ama mid ka wanaagsan asalaamu alaykum ama asalaamu alaykum ba ugu yaraa ama mid ka wanaagsan ku jawaaa tiraa alaykum asalaam waraxmat llah asalaamu alaykum waraxmat llahi hadii lagu ihahdo asalaamu alaykum waraxmat llahi wabarakaatu adi ku dar hadii lagu ihahdo asalaamu alaykum waraxmat llahi wabarakaatu waxaad tidahdaa adigu siratu markaa in lagu dari karaana xadiiska ayaa ay ku sugan tahay marka meel loo dhaafiyaa taasi ma jirto waxaa kaloo markaa kamida salaanta aadaabteedii salaanta inaanay garasho aanay ku xidhnaan oo sallim calaa man carabta waman lam tacraf qofka aad garanaysa iyo ka kale labadaba salaam waayo dee waa xaq muslim oo dhamme ay ku leeyihiin waana shay adigu ajar aad ku doonaysa ilahay inaad ugu dhawaayo subxaana wa tacaala waxaana calaamadaha qiyaamaha kamida sidaa rasuulkeenu inooga warramay an takuna asalaamu cala almacrif in salaamtu ay noqoto mid garashada ku xidhan oo qofku qofka uu garanayo waxa weeyaan uu salaamo qofka kale aanu salaamin aadaabtii salaamta waxaa kamida qofkii gaadiidka fuushanaa kii lugeynayay inuu salaamo waayu ka sareeya maxayse markaa sabab sababtu waxa weeya bari culimadu ninkii hadduu isku darsado inuu qofkii ka sarreeyo oo gaadiid uu saaran yahay iyo in isagii la yidhaahdo hala salaamo kibir buu ka qaadi karaaba markaa tawaaduc iyo kibir la-aan baa loo kibir la-aan baa loo baahaya ninkii gaarigii saahirkaa watay quruxda badnaa adoo isagoo gaariga wata kii lugeynaya ha salaamo kibir buu ka qaadi karaa markaa si tawaaduc meesha u yimaadiyo kibir la-aan kan sareeya kan ka hooseeya asalaamada la kadaalika qofkii soconaya kii fadhiya asala waa nafsu shay oo ka waxa weeyaan soconaya dee ka fadhiya isaga ayaa ka sareeya haddii isagoo ka sareeya la ihahda haddana kii laga sareeya waxa salaama kibir makani ka qaadi kara ta labaad qofka isagu soconaya ee qof fadhiya soo maraya salaamtu way usaalan inuu qofkii markiiba ku yidhaha asalaamu calayk laakiin qofkii isagoo fadhiya haddii la yidhahdo adigu kuwaku soo maraya oo dhan salaam way ku adkaanaysa waana horda inu saasuru madaxa u taago oo eegada dadka meesha maraayo waxaa kaloo dadkan soconaya uu ka dhigan yahay ee qofka fadhiyo u yimid sidii qof meel ugu soo galay oo kala dhig iminka haddii guri adoo jooga laguu soo galo salaanta bilowgeeda ma adiga xaq uleed isa ka soo galay ka soo galay soo maaha marka adigoo fadhiyo qofkii kuu yimid wuxuu ka dhigay kuu soo galay oo kale markaasaa la yidhi markaa isagu salaantii ha bilaabo inta yar inta badan ha salaadaan baa la yidhi yani haddii aan hal qof tahay laba qof kaa soo baxaan adigaa xaq lagugu leeyahy salaanta inaad bilow haddii aad laba tiino saddex idinka soo baxaan labadaa la rabaa salaanta inay bilaab waa kada marba qolada yar ayaa la rabaa salaanta inay bilaabaan waayo xaqula shariicada dadka faraha badan xaqooda ayaa weyn qofkii yaraa waxa la yidhi qofka weyn ha salaado waayo waxaa la rabaa qofka yar inuu ixtiraam iyo maamuus uu u muujiyo qofka ka weyn haddaba markaa kii weynaa salaanta ha ka horeeyo oo kii yaraa ha suga inta la salaamayo taasi ayaa meesha ka baxaysa sidaa awgeed qofka yar baa la rabaa inuu qofka weyn salaanta uu ku bilaabo can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula lahi sala allahu alayh wasalama qaal yusalimu wuu salaamaya arraakibu qofkii gaadiidka kuushana cala almaasi kii lugeynayey waalmaasi kii soconayena wuxuu salaamaya cala alqaacidi kii fadhiyey waalqaliilu intii yarayba waxay salaamayeen cala alkatiiri intii badnay muttafaqun calayh wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq sal allah calaa nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi wasallam tasliima kasiira